bismillaahi raxmaani raxiim subax wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhowaada warka reediyo muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya qodobada aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid noqonaya madaxweynaha soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud ayaa ka tacsiyadeeyey geeridii ku timid allaha u naxariistee marxuum maxamed abshir yuusuf walda oo ka mid ahaa siyaasiyiinta iyo suxufiyiinta rugcadayaasha ah ee soomaaliyeed madaxweynaha dalka ayaa dhanka kale bulshada waxaa ugu baaqay in hay-adaha amniga ay kala shaqeeyaan ammaanka waxaana fariin uu u diray kuwa dacaayadda been abuurka ah ka faafiya ciidamada amniga qaranka ra-iisul wasaare ku-xigeenka dalka mudane maxamed cumar carte oo ku sugan magaalada washington ee caasimadda waddanka maraykanka ayaa ku wajahan magaalada new york ee xarunta qaramada midoobe halkaas oo lagu wado inuu kula kulmo madaxda qaramada midoobe ciidamada amniga ayaa xalay waxa ay howlgallo lagu xaqiijinaya amniga ka sameeyeen qaybo ka mida isgoysyada magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya guddoomiyaha gobolka banaadir ahna duuqa magaalada muqdisho mudane sheekh yuusuf xuseen jamcaale ayaa sheegay in aanay jiri karin waddooyin la xero xilliyada ay ayaa ka digay waddooyinka dadku ay xirtaan gaar ahaan goobaha ganacsi kuna looga hadlayay ammaanka magaalada baydhabo ee gobolka baay oo ay ka qayb galeen saraakiisha amniga ee dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya iyo qeybaha bulshada ayaa lagu qabtay magaaladaasi iyadoo diiradda lagu saaray doorka bulshada ay ku leeyihiin ammaanka wararka dibadda warkayaga aad ku maqli doontaan waxaa ka mid noqonaya kooxaha taalibaan ee ka dagaalama waddanka afghanistaan ayaa sheegay inaanay wadahadal la gelinin dowladda afghanistaan iyadoo ay socdaan dadaallo la doonayo in lagu dhexdhexaadiyo afghanistaan iyo taalibaanka dhibaatada ka wada waddankaasi
waxaad ka dhegaysan kartaa haddii aad joogto muqdisho iyo nawaaxigeeda mawjadda f m ka dherarkeedu yahay sagaashanka megahartis dhegaystayaasheenna ku kala nool qaaradaha afrika eshiya iyo yurub waxay si nadiifa nooga maqli karaan aalada satalaydka adduunkao dhan waxay si toosa nooga maqli karaan barta internetka qaybta life streaming guud ahaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa redio muqdisho ka dheeho boggeena redio muqdisho dotnet iyo ciwaanka aan ku leenahay facebooka redio muqdisho waa idaacadda idaacadaha iyo isha wararka
waa subax axada taariikhdu ay ku beegan tahay lixda bisha saddexaad ee maarso sannadda laba kun lix iyo toban inta aad maqasheen waxay ahaayeen qodobadii warkayaga ugu door karoona haatanna warkaasi oo dhammaystiran madaxweynaha dalka mudane xasan sheekh maxamuud ayaa ka tacsiyadeeyey geeridii ku timid allaha u naxariistee maxamed abshir yuusuf welda oo ahaa siyaasi rugcaddaa sidoo kalena ka soo shaqeeyey rediyo muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya madaxweynaha soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud ayaa war qoraal ah oo xafiiskiisa ka soo baxay waxaa tacsiir loogu diray ehelada iyo shacabka soomaaliyeed uu ka geeriyooday maxamed abshir walda waxaana war-saxaafadeedka lagu yidhi innaa lilaahi wa innaa ilayhi raajicuun waxaan shacabka iyo ehelada dadka ehelada marxuum maxamed abshir walda la qaybsanaynaa murugada geeridii ku timid allaha u naxariistee marxuumka oo ku geeriyooday magaalada nairobi ee waddankaasi kenya marxuum maxamed abshir walda ayaa xalay ku geeriyooday magaaladaasi nairobi waxaana uu ahaa siyaasi iyo aqoon-yahan iyo weliba shaqsi ka shaqeeya nabadda una ololeeya waxaana kaalin muuqata uu ka qaatay warbaahinta soomaaliya isagoo mar noqday agaasimihii raadiyaha qaranka marna ka soo shaqeeyey laanta afka soomaaliga ee b b c da marxuumka waxa uu ka dhex muuqday dadaaladii dib u heshiisiinta iyo dib u yeglielidda qarannimada dalka soomaaliya waxaana ilaa intuu ka geeridu kaga timid ku lug lahaa howlaha dib loogu soo nooleynayo adeegyada bulshada ee dalka madaxweynaha dalka mudane xasan sheekh maxamuud ayaa sheegay in marxuumka uu ahaa geesi ka baxay ummadda soomaaliyeed una soo dhabar adeegay xaaladihii adkaa ee waddanka ka jiray waxaana uu ilaah uga baryey inuu u naxariisto jannada firdowsana ka waraabiyo allah u naxariistay marxuum maxamed abshir walda madaxweynaha dalka mudane xasan sheekh maxamuud ayaa dhanka kale waxa uu bulshada ugu baaqay in ay la shaqeeyaan hay-adaha amniga isagoo sidoo kale waxa uu fariin u diray dadka dacaayadaha been abuurka ka faafiya ciidamada amniga qaranka madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa sheegay in lagama maarmaan ay tahay in bulshada ay ogaadaan doorka ay ku leeyihiin ammaanka iyo dagaalka lagula jiro kooxaha argagixisada ah ee markan dhibaatada ku haya shacabka
dadka shabaabku ay handadayaan taleefanada ay u soo dirayaan ilaa goormaa haddii aad iska sii aamustid ilaa goormaa cadowgaana aad ku hoos noolaan kartaa aan waxba reebayn ilaa goormaad hubi kartaa maqaayadaas marka aad muufo ka cunaysad ka qadaynaysa inaan shabaab kugu qarxinayn haddaad aamusta xataa kuwii naga aamusaa meesha ku jira ee hala dhaafo mi- ma dhahayaan kuwii maxaan ku rahay noo adeegaya oo dacayadaha iyo barobagandada aan leenahay noo fidinayey ayaa maanta meeshaan ka qadaynaya ee aan dhaafno miyay dhahayaan maya ma dhahayaan maalin walba maqaayadda suuqa jidka waxaan kaloo rabaa dadka soomaaliyeed kuwa nidaamka dowladda iyo ciidamada qalabka sida amniga dacaayadeeyo war meeshaan ka nimida gadaal u eg waddadii gadaal u fiira aan soo marnay sanooyinkii la soo dhaafay ee dheeraa waddadii aan soo marnay bal eeg
madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa sheegay in bulshada looga baahan yahay inay garab istaagaan ciidamada amniga qaranka ee u taagan dagaalka ay kula jiraan argagixisada
kii fuliga ah waa iska cararay ciidamada waa ka tegey oo iska dhuuntay maruu tego hadduu baadii ka mid maysi u noqdo haddii kalena oo suuqiisa inta iska galo meelaha ka xamaasha kuwa ku haray oo weli u taagan in ay gumaadkaas ummadda lala damacsan yahay hor istaagaan waxay mudan yihiin waxay mudan yihiin waxay mudan yihiin in la garab istaago dadka soomaaliyeed inay dhagahooda aada u taa- u- u furaan dhegaystaanna dadka qaarkiis waxay ku hadlayaanna ay ka hortagaan ay yidhahdaan hadalkii saxdahay ma aha amnigii baa munishibiya lagu wareejiyey booliiskii baa munishibiya laga dhigay munishibiyadii baa maxaanku idhahdaa xagga la geeyey ciidamadii kale oo muxuu ahaa ayaa la kala diray ee taliskii ciidanka booliiska soomaalida la baabi'iyey kiina qasugidda waa la baabi'iyey wixii oo dhan xaggaa laga dhigay waxay ka mid tahay brobagandooyinka cadowga loogu adeegaayo ninka dhahaayana ama ogaal u dhowaa soo cadow u adeegayo ama ogaal yari iyo maangaabnaan u dhowaa
madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa gebagabadii waxa uu sheegay in lagama maarmaan ay tahay in hay-adaha amniga lala shaqeeyo dadkuna looga baahan yahay inay ogaadaan sida ciidamadu ay ugu shaqaynayaan dadka soomaaliyeed waxaan rabnaa si cad inay u fahmaan maanta shabaab waxay la- la- ay ku mashquulsan yihiin dowladla dirir ma aha shacabka ummadda sidii loo gumaadi lahay waa see loo gumaadaa shacabkan liida ku gumaad restaurantigan restaurantiga kale inta yaala ku gumaad waddada dhexdeeda baabuurku qarxiya ku maxay inta yacnii eg waa gumaad shacbiya u soo jeesteen siyaasad iyo dowlad la dirir iyo nidaam maxaanku idhahdaaye kalaan rabnaayo maamul dowladnimaan rabnaa iyo sheekadaas waa beenowday waxaana beeniyey afcaashoodaa beenisay waxay u taagan yihiin gumaad gumaad gumaad shacabka in la gumaado ah
dowladda soomaaliya ayaa wada dadaallo lagu xaqiijinaya ammaanka caasimadda soomaaliya ee muqdisho iyo gobollada dalka iyadoo fariinta ay u dirayso dowladdu ay tahay in bulshadu ay la shaqeeyaan hay-adaha amniga qaranka ra-iisul wasaare ku-xigeenka dalka mudane maxamed cumar carte oo ku sugan magaalada washington ee waddanka maraykanka halkaas uu kula kulmay wafuud kala duwan ayaa ku wajahan magaalada new york ee xarunta qaramada midoobe si uu halkaasi kula kulmo madaxda qaramada midoobe uu kala hadli doono xaaladda dalka cabdulaahi kulmiye ayaa soo koobaya
wafdigan uu hogaaminayay ra-iisul wasaare maxamed cumar carte oo ah ra-iisul wasaare ku-xigeenka dalka ayaa booqasho shaqa waxa uu ku joogay maalmihii u dambeeyey magaalada washington ee dalka maraykanka waxaana uu kulamo la yeeshay madax ka tirsan dowladda maraykanka bangiga adduunka hay-adda u s aid oo kaalmada iyo mucaawamada u qaabilsan dalka maraykanka iyo hay-ado kale oo caalami ah dhinaca dowladda maraykanka mudane maxamed cumar waxa uu la kulmay madax iyo mudanayaal ka tirsan baarlamaanka wasaaradda arrimaha dibadda iyo difaaca ee dalka maraykanka ra-iisul wasaare ku-xigeenka ayaa booqashadiisu waxa ay la xidhiirtay shir sannadeed uu soo qabanqaabiyey bangiga adduunka isla markaana lagaga hadlayey arrimo ku aadan dowladaha ka soo kabanaya deganaansho la'aanta mudane maxamed cumar ayaa sh- shirkaasi waxa uu ka jeediyey warbixin ku aadan soomaaliya waxaana uu ka warramay isbeddelada dhinaca siyaasadda amniga dhaqaalaha waxqabadka iyo hiigsiga dowladda federaalk soomaaliya iyo dhibaatooyinka horyaalla ee loo baahan yahay in wax laga qabto waxaa kale uu ra-iisul wasaare ku-xigeenku ka qayb galay xaflado casho oo ay safaaradda soomaaliya ee dalka maraykanka u samaysay waxaana xafladahaasi oo ay isugu yimaadeen safiiro diblomaasiyiin iyo hay-ada caalami ah iyo waxa uu ka sheegay in heerka maanta soomaaliya ay u socoto uu yahay heer la taaban karo iyada oo lagu qabtay habeenkii khamiista aheed xafladahaasi hotelka caalamiga ah ee loo yaqaan my flowers mudane maxamed cumar carte ayaa sidoo kale waxa uu warbixin uu ka jeediyey kulamadaasi ay diblomaasiyiinta iyo dadka soomaaliyeed iskugu yimaadeen waxa uuna ka hadlay waxqabadka dowladda iyo dhibaatooyinka iminka horyaalla ra-iisul wasaare ku-xigeenka ayaa inta aanu ka ambabixin magaalada washington waxa uu la kulmi doonaa bulshaweynta soomaaliyeed ee magaalada washington iyo agaarkeeda deggan ugu dambaynna waxaa lagu wadaa in uu safar ku tago magaalada new york ee xarunta qaramada midoobey halkaasi oo uu kulamo kula yeelan doono madax ka tirsan qaramada midoobey
kulmiye gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho mudane sheekh yuusuf xuseen jimcaale ayaa waxa uu ka digay waddooyinka la iska xirto marka ay dhacdooyinka ugubka ah ay dhacdooyinka yaryar ama qaraxyadu ay ka dhacaan magaalada muqdisho gaar ahaan goobaha ganacsi ayuu fariin u diray guddoomiyaha gobolka isagoo sidoo kale guddoomiyaasha degmooyinka faray in ay la socdaan xaaladaha waddooyinka la xiro ee magaalada muqdisho iyo dhibaatooyinka dadka rayidka ah ay kala kulmaan mudane sheekh yuusuf xuseen jimcaale duqa muqdisho waxa uu sheegay in marnaba maamulka gobolka aanu u dulqaadan doonin in waddooyinka la iska xirto iyadoo aanay jirin dhibaato la taaban karo amni
waxaan rabaa markay wax dhacaan dadku waxay caadaysteen cid kastaba hadday leedahay maharad ganacsi iyo hadday leedahay hay-ad dawladeedba inay meeshay doonaan iska xirtaan meel la xiri kara ma jirto ilaa gobolka banaadir uu ka ogyahay laga bilaabo saacaddan degmooyinkan waxaan u sheegaynaa inay kormeer ku sameeyaan xaafadahooda ay ogaadaan meelaha ama la xiray ama ay hadda xiri mayso waa in laga joojiyaa ilaa fasax looga siiyo cidda wax xirayso ilaa fasax looga siiyo arrintaasna waa ka faa'iidaysanaynaa
howlgal lagu xaqiijinaya ammaanka ayaa waxaa halay ciidamadu ay ka sameeyeen degmooyinka gobolka banaadir gaar ahaan isgoosyada qaar ee muqdisho yoesha cabdulaahi cumar ayaa ka warramaya maamulka gobolka banaadir ayaa ka warbixiyey howlgallo ay xalay ka sameeyeen ciidamada ammaanka qaar ka mida degmooyinka gobolka banaadir howlgalkan ay xalay ka sameeyeen ciidamada ammaanka degmooyinka hodan holwadaag iyo yaakshid ayaa waxa uu ahaa mid lagu xaqiijinayo amniga magaalada waxaa warbaahinta qaranka kaga warbixiyey waxaa warbaahinta qaranka kaga warbixiyey howlgalladaasi afhayeenka gobolka banaadir cabdifataax cumar xalana isagoona sheegay in ciidamada ammaanka ay ku filan yihiin sugidda ammaanka magaalada muqdisho marka waxaan waxaan aada iyo aada ugu kalsoonahay oon aada iyo aada ugu rajo weynahay in amniga magaaladaani boqolkiiba boqol wax laga qaban karo oo gobolka banaadir wax ka qaban karo maamul ahaan iyo ciidan ahaan intabana aada iyo aada wax looga qaban karana waa rajaynaynaa ayaday socoto horumarkii magaalada iyo bilic soo celintii ay socoto ayaan haddana aan aan insha allah annagoo shacabkayna iyo allahayna abuurayba garabsanayna cadowgaas ummadda soomaaliya insha allah ujeedku wuxuu ahaa in ciidamada goobahooda la geeyo in ciidamada ay ay ay yani bara controladooda ama meelaha oo jackpointiga ah lagu xaqiijiyo xaafadaha la geeyo waxa weeye dhaqdhaqaaqa aada iyo aad loola socdo la kontarolo gaadiidka iyo waxyaabaha socda la kontarolo shaqooyinka shaqooyin noocaas ah ayay ayay ahaayeen oo la rabo magaalada in lagu xasiliyo waana qasab in in magaalada la qaybsado in magaalada degmo walba guddoomiyaheeda iyo guddoomiye ku-xigeenkeeda amniga iyo taliyaheeda nabad sugidda iyo taliyaheeda booliisku ay garbasiba noqdaan oo ay isla socdaan oo ay ismaamulaan oo ay isxukumaan oo ay amar kala qaataan si magaalada loo xasiliyo marka howgalladu howgallo noocaas ah oo dhiirigelinta ciidanka ay ahayd marka haddii ilaahay idmana waa waa magaaladan guri guri baa loo baarayaa xaafad xaafadaa loo baarayaa
maalinimadii shalay ayay ahayd markii madaxweynaha dalka iyo maamulka gobolka banaadir saraakiisha ciidamada ammaanka ay yeesheen kulan loogu hadlayo sugidda ammaanka magaalada muqdisho
aad buu u mahadsan yahay kaasi waxa uu ahaa waryahayaga yuusha cabdulaahi cumar oo ka waramayey howlgalka ka dhanka ah dhibaatooyinka argagixisadu ay u maleegayaan bulshada ciidamada amnigu ay ka sameeyeen magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya magaalada baydhabo ee gobolka baay ciidamada amnigu waxa ay saraakiishooda kula kulmeen magaaladaasi qeybaha bulshada kulamadaas ayaa looga hadlayey ammaanka magaaladaasi iyo sida bulshada ay uga qeyb qaadan karaan saraakiishu waxay si gaar ah ula kulmeen ganacsatada leh garaashyada ku yaala magaalada baydhabo ee gobolka bay kuwaas oo ay kala hadleen sidii ay uga qeyb qaadan lahaayeen ololaha lagu xaqiijinayo ammaanka waxaa hadda taleefonka magaaladaasi ku jira wariyahayaga siraaji sheekh isxaaq oo halkaasi warbaahinta qaranka uga soo warramo siraaj
aada umahadsan tahay tan iyo markii qaraxyada ay ka dhaceen magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay waxaa jiray kulamo saraakiisha ciidamada xooga dalka soomaaliyeed kuwa daraawiishta booliska iyo nabad sugidda ay la yeelanayeen qeybaha kala duwan ee bulshada rayidka ee ku dhaqan magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay kulankii ugu dambeeyey shalay galabkii waxay la qaateen saraakiishaasi mas-uuliyiinta iskale ama milkiilayaasha geerishlayda ku yaala ama geerishada ku yaala magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay waxaana kulanka diiradda lagu saarayey sida sida ay iskaga ilaalin karaan geerishyada gaadiidka aan la aqoon waxyaabaha qarxa lagu soo rakibo waxaana geerishlayda ama mas-uuliyiinta iskale geerishada loogu digay inay iska ilaaliyaan gaadiid aan garanaynin inay kusoo xareeyaan geerishadooda aan u ogolaan waxaa sidoo kale looga digay muddo toban maalmood gudahooda ay gawaarida ay iyagu sida shaksiga ay u isticmaalayaan ay kusoo dejiyaan taarkada koonfur galbeed soomaaliya oo maalmihii ugu dambeeyeyba lagu qasbahay dadka shacabka ee ku dhaqan magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay marka kulamadaasi waxay ahaayeen kulamo diiradda lagu saaraya sida uga habboon ee loo sugi karo ammaanka gobolada koonfur galbeed soomaaliya in geerishlayda kulan ay la qaataan laamaha ammaankana waxay ka dambeysay kadib markii qaraxyadii ugu dambeeyey ka dhacay magaalada baydhabo ee dadkii kulug lahaa ee ay ahaayeen dad ka shaqeeya geerishyada gaariga la qaraxiyey oo dadka fara badan ay ku dhammaadeen laga soo ama geerish ka mid a geerishyada magaalada baydhabo laga soo abaabulay dadkaasina had yeertan ay gacanta ku hayso dowladda ama ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed waxaana ku jiraan habsiga dhexe ee magaalada baydhabo marka geerishyada ayaa digniinta ugu dambeysay la siinayay sida uga habboon ay iskaga ilaalin karaan gaadiidka aana garanaynin oo lagu maleegayo dhibaatooyin aada u fara badan oo dadka shacabka loo geysanayo marka waa kulanka kaasuu ku saabsanaa waxaana sidoo kale saraakiisha maalmihii ugu dambeeyey kulamo ay la yeelanayeen qeybaha kala duwan ee bulshada rayidka sida ganacsatada iyo dhammaan dadka qeybahooda kala duwan olmaawidiinka waxaana kulamada diiradda lagu saaraya sida habboon ee loo sugi karo ammaanka gobolada koonfur galbeed soomaaliya gaar ahaan magaalada baydhabo waad mahadsan tahay siraaj halka warkaas aad kala socotaan waa radio muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya kooxda taalibaan ee ka dagaalanta waddanka afghanistan ayaa lagu soo waramayaa in ay ka biyo diiday wadahadalla dowladda bakistan ay dhexdhexaadinayso oo la doonayo in lagu dhexdhexaadiyo dowladda afghanistan iyo sidoo kale kooxda taalibaan ee waddankaasi ka dagaalamaysa shan iyo toban sano in ka badan taasoo dagaal kula jirta dowladda waddankaasi afghanistan kooxaha taalibaaniyiintu waxay sheegeen inaanay wadahadalladu galaynin ilaa go-aan laga gaarayo arrinta ciidamada jooga waddanka afghanistan ee wadamada dunida ka socda iyo sidoo kale inta lasoo deynayo sida ay sheegeen dad iyaga ka xirxiran dowladda bakistan ayaa wada dadaalo la doonayo in labada dhinaca lagu dhexdhexaadiyo dowladda afghanistan waxay sheegtay inaanu wax shuruuda ku xiriidhin wadahadalka la doonayo in lagu dhexdhexaadiyo kooxaha taalibaan ee waddanka afghanistan ka dagaalama madaxweynaha waddankaasi bakistan ashraf khani ayaa sheegay in dowladdiisu aanay sameyn doonin wax wada hadal ah ilaa kooxahaasi ay joojinayaan dhibaatooyinka ay dadka rayidka ah ku hayaan waxaase uu sheegay in waddo walba oo xal looga gaarayo dhibaatada waddanka afghanistan iyo taalibaaniyiintuba ay diyaar u tahay dowladda afghanistan wadahadalka ayuu sheegay inuu yahay mid horudhac u ah nabadda waddanka afghanistan kooxaha taalibaan oo dadka rayidka ah inay laayaan uu ku eedeeyeen waxa uu sheegay inaanay wadahadal la gelaynin haddiiba ay sii wadayaan dhibaataynta dadka rayidka ah shuruudda keliya ee afghanistan ay ku xirayso wadahadal lala galo taalibaan ayuu sheegay inay tahay in kooxahaasi ay joojiyaan laynta dadka rayidka ah ha yeeshee wadahadallada ayuu sheegay in lagama maarmaan ay yihiin inay furmaan taalibaanna ay u tanaasulaan waddanka afghanistan iyo xalkiisa ha yeeshee waxa uu sheegay in dowladdiisu ay mar walba diyaar u tahay nabadda dowladda bakistan ayaa wada dadaalo labada dhinac lagu dhexdhexaadinaya iyadoo la doonaya in lagu qabto magaalada islaamabad ee waddanka bakistan warkii oo aad kala socoteen radio muqdisho oo naga intaa cidduu sheegay waxa ay dib kaga heli kartaa barta internetka aan ku leenahay radio muqdisho dot net